mashruucan ayaa ahaa mid saddex goosood ah oo dowladda talyaaniga wasaaradda beeraha soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha ee fow ay ku wada jiraan sida uu qoray wargeeska la republika ee ka soo baxa dalka talyaaniga bishii juun ee sanadkan ayaa dowladda talyaaniga ee la noqotay lixdaasi milyan ee dollar ee lacagta ah kadib markii lasoo gudbin waayey habka loo meelmarinayo mashruucan iyo saxiixidda qoraalada shukre siciid waa suxufi degan dalka talyaaniga waxay ka howlgashaa wargeeska la republika ee dalkaasi talyaaniga ka soo baxa waxayna tiri mas-uuliyadda la noqodka lacagtaas soomaaliya baa qaar wax ku leh sababtoo ah brojeedkan waxaa talyaanigu soo dhaheen ha lasoo gudbiyo markii sanadkii hore oo labadii kun iyo sideed iyo tobankii fatahaadda ay ku furantay maxaa ideen bedweyne markaas baa talyaanigu yidhaahdeen brojeed ha lasoo gudbi marka soomaaliya wakti waxay haysatay ilaa labadii kun iyo iyo iyo sideed iyo tobankii ilaa bishii juun ay brojeedkeeda kusoo gudbisato hase yeeshee wasiirka beeraha dowladda federaalk ee soomaaliya siciid xuseen ciid oo aan la hadlay ayaa sheegay in dhaqaalahaasi dowladda talyaaniga aysan la noqonin halkiisiina uu yahay waxaana sidoo kaleeto uu sheegay in markii horeba u ahaa isfaham laakiinse aysan jirin saxiix rasmi ah oo dowladaha dhex maray principally ayaa italian corporation mabda ahaan bay aqbasho lacagta inay bixiso marka la saxiixayana de waa in talyaaniga iyo annagu intaan isku nimaano meel la fadhiiso la saxiixaa lamana taasna ma dhicin oo waxay shardi ka dhigeen in la keeno mashruucii oo dhammaystiran in lasoo qoro cidda fulinaysa in lasii sheego waxyaala saas hadda shuruudo ah bay ku xireen mashruucu hadda waa la dhamaystiray waa loo diray waana la saxiixayaa maalmaha soo soco hadii lahaydmo donalisku hadda lacagtooda iyagaa iskale xaq wale xilligay bixinayaan iyo isay u bixinayaan shuruudahooda iyagaa leh annaga ma ku khasbi karno laakiin wax gaabisoo dowladda soomaaliya hadday tahay dowladda federaalka aydiida dowladda hirshabeelle hirshabeelle madaxweynaha ayaa si toosa runtii nagala shaqeynayay oo ku mahadsan lacagtaas marka saa ogtihiin masaariicda sanawiga ah waxay leeyihiin sanad xisaabeed bay leeyihiin waa laga yaabaa marka inay gabadhu anigu waa laha maqaalka qortay waa gabar soomaali ah waa la hadalnay waxay isku khaldaysaa lacagtii waa lala noqday iyo financial yeerka ayay kadib dhacday bay isku khaldaysaa lakiin lacag talyaanigu suu bixiyey waaye ma ka noqon wayna wayna waana saxiixaynaa dhawaanbaan saxiixaynaa haddii lahaydmo madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo qayb ka ahaa mashruucan islamarkaasina magaalada beledweyn ee fatahaadaha ay ka dhaceen la rabay in laga fuliyo ayaa waxa aan weydiiyey dhankooda waxa ku dhacay hirgelinta mashruucan horta mashruucaas ma baaqan wararka sheegaya mashruucaas inuu baaqdana waa malacawaal iyo fabrication iyo kutur kutel mashruucaas wakti dheer waa qaatay runtii oo deeqbixiyaashu mashaariicdooda wakti dheer ay qaataan anagu hirshabeelle ahaan dalabka iyo iyo wadahadallada waxaan bilownay anagoo la kaashanayna wasaaradda beeraha oo heer federaal fatahaadii hore oo sanadkii hore dalabkii aan geysanay ayuu mashruucaasu ka mid ahaa waxaa ilaahay qadari inuu hadda waktigan soo gaaro waana dhammaad marka wararka sheegaya in mashruucaas lala noqday waxba kama jiraan dhowaantan waxaa masiibada fatahaada ee ka dhacday magaalada beledweyn ay sababtay dhimasho burbur hanti iyo barakacintaba haddaba haddii lagu guulaysan lahaa hirgelinta mashruucan biyo-xireenka ee soomaaliya dhaqaalihiisa ay ugu deeqday dowladda talyaaniga lana meelmarin lahaa sidii horeyba loogu talagalay ma dhici lahayd inay taasi baajiso waxyeelada weyn ee fatahaadaha webigan uu geystay su-aashaasi waxa aan weydiiyey wasiirka beeraha mar kale mashruucan walaale muddada hadda daadadka aan ku dhaceen kuma dhammaadeen mashruucan wakti dheer buu socon lahaa webiga ilaa iyo beledweyne xoogeeda ilaa iyo waxaa wax laga qaban lahaa ilaa iyo hirsha ilaa iyo shabeellada dhexe jawahar balcad meelo badan waa la awdaa meelo badan ayaa runtii laga qabtay laakiin daadadka oo roobka daadadka etooda kenya aada u badnaa iyo meelaha qaarkood dadka cadowga oo nabadiidka oo iyagasua si ulakaca u faruura wadiga ayaa dhibaatada ay ahayd iyo iyo webigo aasmay oo ciid muddo badan ku gurmaysay marka mashruucan iyo waxbuu ka tari lahaa laakiin waktigan hadda yar oo xilligaan ka hadlaynay iyo xilliga hadda aad ku dhaceen waktigaas kuma dhammaadeen wakti dheer buu socon lahaa si lamida sidaasi waxaa isna su-aashaasi iiga jawaabay madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare maya maya ma ma suurta gasheen sababta oo ah mashruuca dalabkiisa iyo baahidiisa waxaan gudbinay fatahaadii hore marka dalabkii intii wuxuu ahay mashruuc laga diyaarinayay oo khubaradu ay darsaysay oo wasaaradda beeraha la involgareynayo oo annagana la involgareynayo oo lacag loo raadinayo mashruucan waxaa waxaa lacagtiisa bixinayo haddii ilaahay idmo cooperatione italiano ama iskaashiga talyaaniga intii hawshaasi socotay ayay wakti qaadatay marka ma suurta gasheen waa laga yaabaa in mataqaana dhowr bilood hadda ka hor in mashruuca lasoo lasoo lasoo ogolaan lahaa laakiin waktiga ay bilaabatay iyo waktiga hadda lasoo ogolaaday oo lacagtaanu ayay timid ama ogolaashadaanu ay timid waxay u dhexaysaa broseskaasu dalabkii ay geysanay fatahaadii hore iyo fatahaaddan hadda ah balse shukri siciid oo iyadu wax ka ogeyd dhaqaalahaasi islamarkaasina iiba sheegtay in wasaaradaha ah dalka talyaaniga gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda saraakiil ka tirsan ay u soo bandhigeen oo ay aragtay mashruucaasi iyo sidii la rabay in loo hirgeliyey iyo baaqashadiisa ayaa iyaduna qabta sidan waa dilay waa waxa weeye waa waa negligensa wa wa waxa weeyaan waa lala soo daahay projectkan weliba anigu talyaanigu wuxuu ii sheegay inay ku dadaaleen in lasoo gudbiyo siibadan biyaha way roobka wuu di'i lahaa laakiin dhibaatada ummadda ku dhacday iyo daadka dadka qaaday waa laga badbaadin karaa adduunka ilaahay oo dhan waxaa ku yaala biya maxay deen webiyo ka waaweyn roomadan anigu aan fadhiyo gurigayga hoostiisa webi weynankii ka bato tebrebe la yidhaahdaa ku yaala shan iyo toban mitir buu derbiga anigii asaga noo dhexeeyaa qodan yah marka weligaas aniga iima imaan karo inkastoo aanan la fulinin mashruucaasi islamarkaasina dowladda talyaaniga ay sheegtay in lacagtiisa ay dib ula noqotay haddana madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa waxa uu sheegay in mashruucan weli uu yahay halkiisii dowladda talyaanigana lacagta sidii ay ugu tala gashay oo ay ugu deeqday ay tahay webiga hirshabeelle si wax looga qabto fatahaadaha webiga shabeelle uu sameynayo mashruucaas hadda waa soo dhammaaday wuxuuna hadda documentigii yaalaa wasaaradda qorsheynta oo federaalka waxaana saxiixi doona wasiirada ay khuseyso markii ra-iisul wasaaruhu kasoo noqdo safarku hadda ku jiro mashruucaasina sidaasuu diyaar ku yahay waana qeybtii ugu horreysay oo mataqaanaa response wax ku oola arrimaha fatahaadaha laga qaban doono haddii ilaahay dowladda talyaaniga ayaa haddaba ka mida dowladaha taageerada dhaqaale siiyo soomaaliya ee malaayiinka doolara sanadkiiba qoondada talyaaniga ee laga jaro miisaaniyadiisa sanad walbaba dalkaasina uu ugu talagalo dalalka ay taageeraan soomaaliyana ay ka mid tahay ayaa waxa ay soo jirto ay soomaaliya siinayeen tan iyo burburkii markii uu dhacay dalka inkastoo sanad walbaba weji horle ay leedahay amaba inta badan lagu maareeyo baahiyaha markaasi jira waxaana lixdan malyan la sheegay inay qayb ka ahayd taageerada sannadlaha ay soomaaliya ee ugu tala gashay dowladda talyaaniga